alxamdu للh رb العاalمين وصلى اllه عlى mحamd وعlى آli mحamed alxadiiث الtaasic والثaلaaثuun kanna waa xadiiskii sagaal iyo soddonaad can cmr bni cawfi اlmusaniyi ahlu sunan waxay ka soo wariyeen marka nasaa-i laga reebo camr ibni cawf radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqdee can الnabiy salى اllahu alayh wasalam isaguna nebiga uu ka warinayo salى اllahu alayh wasalam camarna uu nebiga ka sii warinaayo nebiga uu ka soo warinayo qaala inuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam aلsulxu jaa'izu bayna اlmuslimiin sulxiga iyo heshiisku waa bannaan yahay muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan xarama xalaala aw axalla xaraaman mooyaane sulxi xalaal xaaraantinimeeyey ama xaaraan xalaaleeyey mooyaane sulxiyada kale waa bannaan yahay waalmuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiintuna waxay ku sugan yihiin shardiyadoodii bay ku sugan yihiin iyo waxay ku ballameen waxay isu shartisteen ilaa shartan xarama xalaala aw axalla xaraama mooyaane shardi xalaal xaaraantinimeeyey ama xaaraan xalaaleeyey mooyaane shuruudda kale waa la oofinayaa laakiin shardigii xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimeynaya lama oofinayo rawaahu ahlu sunan ila anasaa'iya xadiiska waxaa soo wariyey asxaabu sunanka ayaa soo wariyey marka nasaa-i laga reebo tirmidina xadiiska waa saxiixiyey culammaduna way ku naqdiyeen tirmidi tasxiixa uu xadiiska saxiixiyey oo waxay yidhaahdeen sanadka xadiiska waxaa ku jira kasiir ibni cabdillaahi bni camrin baa ku jira ninkaasina wuxuu ahaa nin beenawaas ah abu daawuud iyo shaafici baa midna wuxuu ka yidhi waa rukn min arkaani اlkadib waa tiir tiiraha beenta ka mida midna wuxuu ka yidhi waa kadaab culamada markay ku naqdiyeen tirmidi tasxiixa xadiiskaas waxay dooneen ahlucilmiga qaarkood inay u cudur daaraan oo waxay yidhaahdeen walacallahu ictabarahu bikasrati turuqih siduu xaafid ibnu xajarba uu yidhi waxaa laga yaabaa wuxuu xadiiska u saxiixiyey inay tahay turuq badan inuu leeyahay ariiqan daatadiisa inuu saxiixinayo aan uga jeedin culamo kaleo xadiiska taxsiiniyey ama saxiixiyeyna waa jiraan sheekh albani laftiisuna xadiiska turuqda uu leeyahay daraaddeed ee mutacadidka ah ee aanu ninkaasi ku jirin kasiir ibni cabdillaahi la yidhaahdaa turuqda qaarkood ayuu xadiiska u saxiixiyey markaa sheekh albani waa saxiixinayaa culamo kalena saas si leeg u aqweeyeen macnaha uu xadiisku sheegayaana waa macno culammadu ay isla ogol yihiin inay saxan tahay laba masalo xadiisku sheegay masalada koowaad waxay tahay haddii la duuduubo labay noqonaysaa haddii kalena waa ka badanaysa masalada koowaad waxay ku saabsan tahay muslimiinta dhexdooda sulxi inay sameeyaan asulux yacni markaa inay sameeyaan inay markaa bannaanta asulxu jaa-izun bayna almuslimiin qaala allahu tacaala waasulxu khayr ilaahay waxa uu yihi sulxiga ayaa khayr badan sulxigaasi wuxuu noqonayaa ruuxu xaqiisii wax ka miduu ka kacaya ama cafinaya ama labadii ruux ama ciddii ka badnayd labadii kooxood ayaa meel dhexa isugu imanaya oo ku heshiinaya marka anwaac badan baa sulxiga soo gasha waxaa ka mid ah asulxu can iqraar iyo asulxu can inkaar iyo sulxi wax laga aamusay oo iqraar iyo inkaar midnaba aan lagu samayn lagu heshiiyo sulxi lagala yimaado bacd alculamaa way kala reebaan oo waxay yidhahdaan sulxiyada qaarkood ma bannaana qaarna waa bannaayi sulxun an can inkaar iyo sulxun can iqraar bay kala qaadaan ahlucilmiga qaarkoodna ariiqay wada mariyeen oo waxay yidhahdeen daliil diidaya mar haddaanu jirin cumuumka xadiiskuna uu sheegaayo iyo cumuumu aladila waxaanu leenahay anwaacdaa sulxigu dhammaan waa bannaanyihi hadday tahay sulxun can iqraar iyo hadday tahay sulxun can inkaar iyo hadday tahay sulxun yacni can maskuutin canhu nooc waliba waa bannaanta xagga amwaasha iyo xagga xuquuqaadka mid walbana waa geli karaa amwaasha iyo xuquuqda kalean amwaasha ahayn xoolaha ahayn mid walbana waa geli karaa sulxigu sulxigu wuxuu dhex mari karaa nin iyo ooridii ama nin iyo xaaskii waa dhex mari karaa wuxuu dhex mari karaa laba ruux oo wax isku haya ayuu dhex mari karaa ama hanti ama xuquuq isu sheeganaya wuxuu dhex mari karaa laba daa'ifo ama laba kooxood ayuu markaa dhex mari karaa marka waa caam cumuumka waxaa laga reebayaa sulxigii xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimaynaya isagu waa mid marduud ah oo aan la oofinayn aan la samaynayn waayo shaygu sharcigu xaaraantinimeeyey sulxi bannaynaya oo xalaal ka dhigaya dee in la sameeyaa ma bannaana hadduu dhacayna in la fuliyaa ma bannaana kullu sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa baطilu wain kaana miata shar sulxiyaduna waa saasi le-eg sulxi kasta oo ka hor imanaya nusuusta aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigu wuxuu noqonayaa mid marduud ah mid marduud u noqonaya nin odayaa nebiga u yimi oo reer miya dabeedna waxau idhi inankaygani waa sinaystay waxaana lay sheegay inankayga in dhagax in lagu dilo inay tahay saasaa lay sheegay haddana markii dambe waxaan weydiiyey ahlucilmigaan weydiiyey buui dabeedna waxaa lay sheegay inaan inankayga rajmi saarayn ee laakiin sheedal iyo ay saaran yihiin baa lay sheegay laakiin ninkan ooridiisa waa gabadhuu lahaa waa ka sinaystaye rajmigu inuu yada saaran yahay marka waxaan kaga furanayaa buu yidhi inankayga intaasoo xoolo ah boqol adhyaa ka mid ahaa wuxuu doonayey inuu xadka ka baajiyo atasaalux calaa maal in xoole lagu heshiiyo baajinta xadka la baajinayo nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam in xoolahaas uu sheegayaa marduud inay yihiin oo aan laga aqbalay inankanna in xadka laga jarayo saasuu nebigu u sheegay sala allahu alay wasalam marka sulxiga uu odaygaasi rabay ee aanu isagu garanaynin in wax ku jaban yihiin oo garasho la-aan uu u dalbay arrinkaas nebigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam inaanu maqbuul ahayna marduud yahay sulxigaas waayo waa sulxi lagu doonaayo xad in lagu baajiyo marka wuxuu soo gudagelayaa ilaa sulxan xarama xalaala aw axalla xaraaman noocaasuu soo gudagelaya marka sulxiyada wixii xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimaynaya saas yadaa bay marduud u yihiin aan loona aqbalayn dadkeenna in badan oo ka midii waxay u yaqaaniin garta suluxa ah ama maslaxa maslaxa ah ee cid loo qaadaya inay iska sii daysantay u yaqaaniin markaasaa markay gar naqsanayaan laba ruux waxay weydiiyaan war ma waxaanu idiin qaadnaa jilib caro mise waxaanu idiin qaadnaa sulux heshiisiin aan idinku heshiisiinno miyaanu idiin qaadnaa annagu meel dhex isugu kiinkeenno say noola muuqato mise waxaanu idiin qaadnaa gar jilib caraa baanu idiin qaadnaa sulux hadday doortaan oggolaanshaha intay ka qaataan bay hadhow waxay doonaan xukumaan waxay xukumeenna qofka way ku khasbayaan oo inuu khilaafo looma ogola ta noocaasi markaa waxaa mid saxa maaha wuxuu hadday sulux tahay waa inuu ruuxu oggolaadaay oo raalli ku noqdaa waxaa lagu heshiisiinaya marka loo sheego khiyaar wuxuu leeyahay inuu diido iyo inuu oggolaado laakiin inta la yidhahdo sulux baanu idiin qaadaynaa haddana markaa waxa weeye qofkii in lagu khasbo oo hadduu hadhow aqbali waayo la yidhaahdo waa gardiid oo la yidhahdo geedkan ha laga laalaadiyo waa arrin baatilah waxaanu noqonayaa ta noocaasi xukmun bigayri maa anzala allah xukunkii ilaahay soo dejiyey xukumaan ahayn oo wax lagu xukumayuu noqonaya wuxu hadday sulux tahay ruuxa marka suluxa waxa lagu heshiisiinayo loo bandhigay loo sheego wuxuu sharcan door u leeyahay inuu suluxa aqbalo iyo inuu ka tago laakiin sulux laguma khasbi karo oo marka horeaanu oggolaansho kaa qaadannay sidaas aawadeed wax kasta oo aanu markaa nidhaahno walow xaqaaga nus ka kacna aanu ku nidhaahno walow kala taga annagaa baabi'inayna aanu idhaahnee waa inaad ilaaba ilaa yeeshaa waa arrin khalad ah suluxa siduu sharcigu u dhigayna looma dhigin magicii sulux baa la qaatay laakiin sharcan shardigii uu suluxu lahaabaa maqan ruuxani xaqa uu leeyahay ama xoolaha uu leeyahay ruuxa kale xaaraan bay ka tahay ina dima'akum waamwaalakum acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada maadaama ruux walba ruuxa kale xoolihiisa iyo dhiiggiisa iyo xuquuqdiisu ay ka xaaraantimaysan tahay oo xaaraan ay ka tahay inuu isagu ka tanaasulo bay ruuxa kale ugu bannaanaan kartaa oo ay kaga hadhi kartaa inuu ka tanaasulo baa ruuxa kale waxaasi kaga dhici karaa waatii axaadiista ku soo aroortay yacni uma xalaal aha inuu ruux qaato ruuxa kale ushiisa inuu qaato ilaa biibi nafsin minhu inay naftiisu raalli ku tahay mooyaane si kale inuu uga qaataa ulkulay ku tahay ma bannaana isagaan ruuxani raalli ku ahaynoo ku niyad samayn inuu xaqaa cafiyana in la yidhaha khasab ku cafi oo lagu toojargareeyo biibi nafsin minhu kama imanayso saas aawoodee ahlucilmigu markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan sulaxa waxaa loo shartiyaa taraadi waa inuu jiraa oo labada daraf ay ku raalli noqdaan isagoo majhuulo aan la garanaynoo wuxuu daboolan yahay oo wax ka soo bixi doono aan la ogayn ba annagana lagu raalli noqday kuma filla waxaan lagu tasaaluxayo marka la gartay dabadeed waa in lagu raalli noqdaa taas baa ruuxii wax kaga hadhi karaan xaqna kaga dhici karaa haddii kale biibi nafsi minhu meesha ma taalo ahlu cilmiguna saas yadaa bay u tilmaameen masalada labaad ee uu xadiidku sheegayaa waxay ku saabsan tahay muslimiintu waxay ku sugan yihiin shuruuddooda oo shardiyadooda inay isu oofiyaan ayaa saaran waxay shuruud ahaan ku ballamaan mooyaane shardi xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraantinimaynaya kaas la oofin maayo waxaa soo gelaya shuruudahaas abwaabta mucaamalaadka baab kastaaba waa soo gelaya hadday tahay shuruudii nikaaxa loo dhigay ina axaqa shuruudi an yuwafaa bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj shuruudda waxaa ugu xaqnimo badan in la oofiyo waxaa ku bannaysateen furuujta a ku bannaysateen bimacnaa shuruuddii guurka loo shardiyey hadday meherra tahay iyo haddii shuruud kale oo muqtadaha caqdiga aan ka hor imanayn hadday tahay in la oofiyo ayuu ruuxaasi u xaq yeelanaya wاlmuslimuuna calى shuruuطihim waxaa soo gelaya meheradii waxaa soo gelaya qadarkoodii iyo sifadoodii waxaa soo gelaya sidii loogu ballamay hadday tahay mucajal inay tahay oo la dedejinaayo iyo hadday tahay barh mucajala iyo barh mu'ajala barh dib loo dhigaayo iyo barh la hormarinayo iyo hadday kheyrkeed tahay mas'ale ay culamada qaarkood ka warramaan masaladaasoo ku saabsan inanta marka la guursanayo hadday shardisato inaanu ninkaasi la guursanin shardigaa ma la oofinaya mise taa waa iska dhaafaa waaya mas'aladaas culammadu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen shardigaa in la oofiyaa meesha ma taallo waayo ilaahay ninka waa u banneeyey afar dumara inuu guur ku kulmiyo waa u banneeyey marka maadaamay saas tahay shardigaasi wuxuu noqonayaa shardi marduuda buu noqonayaa aan u soo noqda masaladaasi mid kale haddaan ka hormariyo inay shardisataa gabadhu uma bannaana bishardi gabadhaad qabto waa inaad furtaa taa inay shardisataa uma bannaana axaadiis diidaysaana jirta marka taasi waa mas'alo oo ooriduu qabay inay gabadhi shardisato ilaaba ilaa waa inaad furta haddaad i guursanayso bi hada shardi baan kugu aqbalayaa ma bannaana axaadiis baanu nebigu ku diiday sala allahu alayh wasalam laakiin mas'aladan kale ku saabsan gabadh dambe waa inaanad iga ila guursanin oo aanad hadda qabinoo dib ka guursan doonto ta noocaas ah culammadu ha isku khilaafaan laakiin sida qawiga ah ee saxiixay wuxuu yahay shardiga noocaasi inuu asaxaayo qowlkaasaa saxiixa ayna xaq u yeelanayso haddii uu marka hore ka aqbalay inuu u oofiyo ninkana laguma khasbin wuxuu awoodi karaayay inuu diido waannisaa'u siwaaha kasiirun dumarka ka soo hadhayba waa badnaayeen midaan shardiba ku xidhi lahayn buu heli lahaa oo suuragal ahayd isagaa aqbalay mar hadduu aqbalayoo shardiga noocaasa uu gabadhaa ku guursaday iyaduna ku aqbashay inuu shardigii u oofiyaa waa bannaanta gabarh dambe inuu la guursadaana mubaax bay ahaydee yadu may xaaraantinimayne waxay tidhi un hayla guursanin shardigaasaan kugu aqbalayaa inuu guursado iyo inuu iska daayo mid walba oo awoodi kariy mar hadduu sidaa ku aqbalay almuslimuuna calaa shuruuطihim alcalaamatu bnu lqayimna aad iyo aad buu masalada ugu nuxnuxsaday uuna tilmaamay shardiga noocaas inuu asaxayo waxaana jirta cumuumaadkay guda gelaysaa ina axaqa ashuruudi an yuwafaa bihi ma staxlaltum bihi alfuruuj wa hada mima istuxilla bihi alfuruuj waxyaalaha yacni furuujta lagu bannaystay baanu ka mid ahaayoo shardi u ahaa hadday haddaba dhacdo ninka inuu shardigii khilaafo ahlu cilmiga bacdigood waxay yidhaahdeen waxay yeelanaysaa khiyaar khiyaarkaasoo ah inay nikaaxii yacni ay doorato markaa faski yacni khiyaaru shardigii bay yeelanaysa oo hadday markaa doorato inay markaa ninkan iskaga tagto oo guurkiisa aynay ku sugnaan dalaaq uma baahna waxaana anfacay shardigeedii hore anfacay ashyaada buyuucaadka iyo waxyaalaha la kala iibinaayo kullu dalika cumuumka xadiidkani waa soo geliyey hadduu caqdi cuquudda bayca ama ta ijaarada ama kayrkeed u yahay waalmuslimuuna calaa shuruuطihim ilaa sharطan xarama xalaala aw axalla xaraama xadiisu waxaa soo arooray caaisha waxay doontay inay xorayso bariira oo intay iibsato ay xorayso markaasaa bariiro gabadha la yidhaahdee addoonta ahayd waxay u sheegtay ciddii lahayd iyaguna markii hore ma iyaguna markii hore mukaatabay la galeen dabeedna waxay u sheegtay inay caaisha doonayso inay xorayso intay iibiso inay xorayso inay rabto markaasaa ciddii bariiro lahayd waxay tidhi waa yeelaynaa laakiin waxaanu shardisanaynaa inaannu walaaga yeelanno walaagu waa casabannimo iyo qaraabannimo ka dhaxaysa xoreeyaha iyo la xoreeyaha cusuubada noocaasaa la yidhaahdaa walaa la yidhaahdaa wakhtiyada qaarkoodna in la ysku dhaxlo waa dhacdaa caaishaay ku soo warcelisay bariraa warkii u sheegtay intay ku soo warcelisay caaisha waxay u sheegtay nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ishtariiha washtaridii lahum yacni iibso una shardi yacni shardigooda sii bacdu ahlicilmi si kale ay u fasiraan oo washtaridii lahum washtaridii calayhim bay ku bay ku bay ku fasiraan almuhim nebigu wuxuu uhi salى اllahu alayh wasalam kullu sharطi laysa fi kitaab markii dambe waa kacay nebigu salى اllahu alayh wasalam masjidkii buu tegey khudbad buu isu taagay markaasuu dabeedna wuxuu yihi maa baalu aqwaamin yashtariطuuna shuruuطa laysat fi kitaab اllah ma kana min shari laysa fi kitaab اllahi fahuwa baطil wain kana miata shar kitaab اllahi axaqu wa shar اllahi awhaq xadiiska صaxiixa wuxuu yahay dad xaalkoodu shardisanaya shuruudaan kitaabka ilaahay ku sugnayn ee khilaafsan shardi kastoaan kitaabka ilaahay ku sugnayn bimacnaa khilaafsan baa loo jeedaaye waa bail walow boqol shardiba ha noqdee waa baatil wuxuu nabigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam shardiga ay shardisanayso cidaan iyadu xoraynini inay walaaga yeelanayso ay shardisanayso inuu yahay shardi baatil ah cibrana aanu lahayn shardigaasi uu yahay laaqin mid laqwiya oan wax ka soo qaad lahayn dadka qaarkood waxay u yaqaaniin ama soomaalida in badanoo ka midi wixii la shardi sabar ruuxu inuu yeelanayo halkudhigyadooda waxaa ka mida shuruudi aabbaha ka weyn yani shardigu waa casiizo waa la ilaalinaya waa shardigii sharciga khilaafsani waa marduud waa baatil waxba la ilaalin maayo aabbaha buu ka wen yahay iska daaya saale uma dhigo ya laa yusaawi bacra shardigu hadduu yahay shardi khilaafsan sharciga waa laqwi wax ka soo qaad ma leh sheegistiisa iyo sheegis la-aantiisu waa isku mid in la oofiyaana ma bannaan waa marduud maa kaana min sharin laysa fi kitaabi اllahi fahuwa baطilu waa kaa nebi moxamed yidhi salى اllahu alayh wasalam shardi kastaan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baatil rasuulu llahi moxamed baa sidaa yidhi alxadiiu alarbacuun xadiiska afartanaad weeye xadiidkani can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam matlu lghaniyi dulmun rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ruuxa qaniga ah meermeerintiisa ciddii daynta ku lahayd uu meermeeriyo hore u siin waayaa waa xadgudub waidaa utbica axadukum calaa mali'in falyatbac haddii midkii la raacsiiyo calaa mali'in mid buuxa la raacsiiyo bimacnaa mid hani ah oo waxhaysta lagu xawilo oo la yidhaahdo dayntii aada igu lahayd hebel markaa u raac hebel baan ku leeyahay hebel ka qaado hebel baan kuugu xawilay falyatbac ha falyatbac ha raaco muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba ay xadiidkan soo wariyeen xadiidku wuxuu ku saabsan yahay xusnu اlwafaaءi wاlistiifaa oofinta wanaagsan iyo oofsiga iyo qaadashada cid wax laga qaato laga oofsado oo wanaagsan buu labadaba xadiid ku saabsan yahay yacnii ciddaad xaq ku leedahay inaad si wanaagsan uga qaadato waanad dhibin ciddii xaq kugu leena inaad si wanaagsan u siiso masalada koowaad ee xadiidku uu ku saabsan yahay waxay tahay ruuxii wax lagu leeyahay xoole lagu leeyahay hadduu kari karayo oo hayo xoolahaas inuu iska bixiyaa waajib bay ku tahay khaasatan haddii wakhtigii ay ku ballameen inuu bixiyo la gaadhay oo duyuntu waxay noqotaa xaalla iyo mu'ajala mid waa xaallo wakhtigoodii baa la joogaa wakhtigii lagu ballamay midna waa mu'ajalo amin dambe iyo wakhti dambe ayaa lagu ballamo loo qabtay sida nin baa wax laga daynsaday markaasaa waxaa lagu yidhi waxaan ku siinayaa oo daynta aad wax ii daymisaa laba sano muddo ah ama sanad wakhtigaa marka sanadkaasi dhammaado ama labadaas sano dhammaato baan dayntaa ku siinaya dayntaa mu'ajala la yidhaahdaa xilli dambaa loo wakhtiyeeyey ilaa wakhtigii in lagu simaa dulmi ma aha laakiin dayntu hadday xaallo tahay amaba mutlaqa ay ahayd oo iska sii daysnayd dabeedna markaa ruuxii ruuxii daynta bixiyey uu dalbado uu yidhi dayntaydiisii kanna uu hayo uu qani yahay waxaa waajiba inuu dayntaa iska bixiyaa waajiba inuu meermeeriyo hore u bixin waayaa isagoo awoodi karaya waa dulmi mid u bannaanna maaha dulmigaasi wuxuu bannaynayaa in laga cawdo wuxuu kaloo bannaynayaa in la ciqaabo hatii xadiis kale ku soo aroortay culamada qaarkood waaqu weeyeene layulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah ruuxa qaniga ah wax haystaa meermeerinta uu meermeeriyo ciddii daynta ku lahayd oo uu dayntii iska bixin waayo yuxillu cirdahu waxay bannaynaysaa sharaftiisa in wax laga sheego si wanaagsan iima gelin ya dayntii waa isiin waaye waa i meerimeeriye cirdigiisa inuu wax ka sheego arrinkaa kaga cawdo waa u bannaynaysa wa cuquubatahu ciqaabtiisa lagu ciqaabana waa bannaynaysaa oo xaakimka ama qaadiga intuu ka ashkateeyo in dayntaa uu bixin waaye meermeeriyey isagoo awoodi karaaya lagu tacsiiro oo ciqaab edbina lagu sameeyo oo ama xadhig ah ama garaaca tan noocaasa waa bannaynaysa layulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah xadiidkan mafhuum mukhaalafihiisa mafhuumulwasfiga ah matlulghaniyi mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanayaa haddaanuu hani ahaynee mucsir yahay bixinta uu daynta bixin waayaa ila wuxuu ku bixiyaba ma hayste ee inaanay dulmi ahayn wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waxaa kaloo xadiidka kale laga qaadanayaa layulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah mafhuum mukhaalafihiisa waxaa laga qaadanayaa haddaanu waajid ahayn oo mid wax haysto oo deyntii wuxuu iskaga bixiyo haya aanu ahayne mucsir yahay inaanu cirdigiisa iyo ciqaabtiisa midnaba bixinta daynta aanu bixin ilaa waa mucsire inayna xalaalaynayn layu lwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah marka hayru lwaajid laa yuxillu cirdahu wa cuquubatah yacni maطlu gayri اlwaajidi laa yuxillu cirdahu wa cuquubatah qaybta labaad ee xadiidku ku saabsan yahay waxa weeyaan haddii midkiin la raaciyo lagu xawilo cid khani ah u haysata ha raaco ruux baad dayn ku leedahay ruuxaasina ruux kaluu dayn ku leeyahay dabeedna wuxuu idhi dayntii aad igu lahayd hebel baan kuugu xawilay ya arkaantiina waa dhammaystiranta waa muxiil iyo muxaalu calayhi iyo xawaalo yacni waxaa weeye waa xawile iyo la xawile iyo wixii markaa waxaa weeye loogu xawilaayey iyo taxwiilka laftiisa alarkaan alarbaca waa xaasilo falyatbac nebigu wuxuu idhi ha raaco xawalaadda ha xawilaadda ha aqbalo deyntiisii hebel loogu xawilay mafhuumka waxaa laga qaadanayaa mafhuumulwasfiga calaa malii'in calaa gayri mali' haddii lagu xawilo inuu xawaaladdaa inuu aqbalo aynay saarayn oo ruux mucsira oo aan waxba haysanin oo uu dayn ku leeyahay oo dayntii isaguba uu ka heli waayey hebelow dayntaad igu lahayd hebel baanana dayn ku leeyahay isagaan kuugu xawila isaga u raac inuu aqbalaa ma saara oo waajibkuma ah laakiin wax darari haddaanu ugu sugnayn ruuxa maliiga ah ee haniga ah ee loogu xawilay waxa saaran inuu aqbalo laakiin idraar iyo darar hadduu ugu sugan yahay oo ruuxa lagu xawilaya aanu waxba haysanin ama wax waa haystaayo waa ruux daalim oo dulmigiisu macruuf yahay ou isba ka goosan kari waaye oo ka heli waaye ou isba waxaan ka heli waaye inuu aqbalaa ma saara laa darara walaa diraar laakiin darar hadday ka maran tahay ruuxaasina wax haysto xumaan lagu ogsoon yahay oo dulmi iyo xadgudubi aynay jirin xaalka caynkaas ah mar haddii loogu xawilay waajibku waxay tahay inuu aqbala wey waidaa ubica axadukum calaa mali'in falyatbac mucaamalada wanaagsan iyo istiifaaga wanaagsan baynay ka mid tahay in allaha yuxibu cabdan samxan idaa qadaa samxan ida qtadaa samxan idaa baaca samxan ida ishtaraa aw kama qaala sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu jecel yahay addoon markuu wax iibinayo iyo markuu wax iibsanayo iyo markuu wax gudaayo isagu wax bixinayo iyo marka uu isagu wax qaadanayo oo inuu markaa garnaqsado ama markaa waxa weeye wixii ka maqnaa in la siiyo uu rabo amaba inuu garnaqsado rabo mid walba samaaxo samaynaayo kaasuu ilahay jeceliya الxadيiث الxاadي والأربعuuن rad الxquuq عan samurةa bni جundb radي الlaه عanه qaala qaala rasuul اlahi slى الlaه عalيه وsلم abu dawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah waxay ka soo wariyeen samuro ay ka soo wariyeen inuu yihi rasuulku wuxuu yihi slى الlaه عalيه وsلم calى اlyadi ma أhadت gacanta waxa saaran waxay qaadatay ayaa saaran ay aladii akhadathu xataa tu'addiyahu ilaa ay ka gudayso waxa saaran oo waajib ku ah waxay qaadatay inay guddaa saaran rawaahu ahlu sunani ila anasaa'iya waxaa soo wariyey ahlu sunanka marka nasaa-i laga reebo inta kalea soo warisa xadiidkan tirmidi waa saxiixiyo wuxuu uhi waa xasanun saxiix ha yeeshee sheekh albani waa daciifiyey oo wuxuu yidhi xadiisku waa daciif macnaha uu xadiidku sheegayaana waa macno saxiixa oo sixadiisa la ysla ogol yahay laakiin shay kasta shay kasta oo macno ah oo saxiixa ah in nebiga la ysaga nisbayn kara ma aha ha is odhanina hadduu saxiix yahay maxaa loo leeyahay waa daciif hadal kasta oo saxiixaba layskama odhan karo nebigaa yidhi waayo nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalيyه waslm man qaala calaya maa lam aqul falyatabawaأ maqcadahu min الnaar kii iga sheega waxaanan odhan meeshuu naarta ka gelaayo ha diyaarsado lafdiga kale mutawaatirkiina man kadaba calaya mutacamida falyatabawaأ maqcadahu min الnaar kii been iga sheega xaaluu u barheedhaayo beentaas oo ula kac been iiga sheeguu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam meeshuu naarta ka degaayo ha diyaarsado falyatabawa' maqcadahu min annaar waa xadiis mutawaatir ah marka lama kala saarin beentaa nebiga laga sheegayaa macno saxiixa inay tahay iyo macno aan saxiix ahayn inay tahay lama kala farqin riwaayadan kalena waaba ka waa ka caamsan tahay man qaala calaya maa lam aqul falyatabawaأ maqcadahu min الnaar almuhim xadiidkani macnaha uu sheegaya waa macno saxiixa gacantu waxay qaadatay inay bixisoo guddo ayaa waajib ku ah ilama iyo intay ka gudaysana yaday saaran tahay oo dumaddeeda waa wax ku sugan waxa ay qaadatay waxaa soo gelaya waxay bikayri xaqin ku qaadatay iyo waxay bixaqin ku qaadatay mid waliba waa soo gelaya waxay xaqdarro ku qaadatay waxaa ka mid a gasbi iyo boob iyo xoog waxay ku qaadatay iyo nahbi iyo waxay khiyaano ku qaadatay iyo ashyaa la mida xaqdarro waxay ku qaadatay misaal baynu uga jeednaa tamsiil kalkasbi iyo markaynu leenahaye xaqdarro waxay ku qaadatay waa soo geliyaan waxay xaq ku qaadatay lafteeda oo aan xaqdarro aynay ahayn markay qaadanaysay lafteeduna waa soo gelaya cala alyadi maa akhadat xataa tu'addiyahu wixii xaqdarro ruuxu ku qaatay anwaacda dulmigoo dhan baa soo gelaysay waxa waajiba inuu celiyaa waajiba ow madlamada iyo dulmiga iska celiyo intaan maalinta qiyaame la gaadhin dulmigii waa inuu iska gudaa madlamadina uu iska celiyaa waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam man dalma qiida shibrin min alardi طuwiqahu yowma alqiyaamati min sabci araadiin ruuxa booba qadartaa ka la eg oo arlada ka mida maalinta qiyaame waxaa lagu duuduubaa toddobada arlaba ayaa lagu duuduubaa qoorta loo geliya hadda waa taa ka arla ah ruuxa dulmiyey bal ka badan hadduu dulmiyey ka warran marka waxa saaran ruuxii qaasibkee wax dulmiyey dulmigii inuu iska celiyo wuxuu boobay waa inuu celiyaa weliba intaa uu hayey wixii qurmiya ee nuqsaane ku yimina waa inuu qaandhabaa faa'iidadii waxaasi soo saari jirana baaqatay lafteeda waa inuu qaandhabaa wixii hadduu jabo nuqsaani ku timaaddo ama talaf ku yimaado amaba wixii ay baaba'aan amaba marka ay dhintaan xoolay ahaayeeno waaba baxay bahal baa cunay ama waaba iska baktiyey mar hadduu xaqdarro markii hore ku qaatay marley iyo marleyba haddii iyo haddiiba waa inuu qaandhabaa kama baaqanayso qaandhowgaas waayo marka horuu xaqdarre ku qaatay mar hadduu xaqdarre ku qaatay heed xagga ilaahaya hadday u timaaddo ou neefkaasi iskaba baxaba qaandhowgiisi waa saaran yahi qaandhowgiisu waa saaran yahi weliba isagiiyo wuxuu dhalayee ka farcamay oo dhan waa inuu qaandhabaa mahmaha fiican bay soomaalidu yidhaahdaan oo saxan hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho waa sax faracu wuxuu taabic u yahay asalka attaabicu taabic taabicu waa taabic xukmigii matbuucu leeyahay asalka uu raacayo xukunkiisu isaguna yeelanayo shayga qiimihiisii hadduu isbeddelay intaa uu boobka ku haystay wuxuu ku qaandhabayaa aklaa maa kaan qiimuhu ugu qaalisanaa ee soo maruu ku qaandhabayaa loo fudaydin maayo wax walba halka ugu adag baa looga qabanaya ilaa xaqdarru waxaan ku qaataye waxaase hadduu yahay wax lagu shaqaysto oo wax soo saara wuxuu soo saaraya xataa waa qaandhabaya wa kale ashyaada kale ee xaqdarrada uu ruuxu ku qaatayna waxay noqonaysaa iyadana waa qaandhabayaa marnaba qaandhowgu ka baaqan maayo hadduu wixii bixaqin marka hore ku qaatay bixaqin muxuu ugu qaatay ammaanay ahaydoo waa loo dhiibtay oo waxaa lagu yidhi xoolahan noo hay xaqdarro xoolahani kuma soo gelin gacantiisu waxay ahayd waa yaddu amiin bay ahayd oo ruux la aaminay gacantii bay ahayd amaba ruux waalan buu xoolihii helay dabadeedna inuu xoolaha itlaafiyo ayuu uga baqay arrinkaasi waa qabsaday amaba qaadi baa u cayimay ama qariibkii ugu dhowaa weeyo cid kaloo hadda ka qabanaysaa meesha ma taallo markaasuu xoolihii markaa ka qabtay ruuxii waallaa si uu ugu ilaaliyo oo xoolahan ugu xannaaneeyo waayna xooluhu uga baabi'in waxaa la mida sabigii xoolihii sabigaa buu hayaa yacni bixaqin baa waxaanay ku soo galeen oo gacantiisu waa yaddu amiin waa yaddu mu'taman waa mid la aaminay gacantii wuxuu qaandhabayaa hadduu tafriid iyo tacaddi la yimaaduu qaandhabayaa ou xoolihii dayaco oo sida xoolahaasoo kale loo ilaaliyo aanu u ilaalin meesha lagu ilaaliyo xoolahaasoo kale aanu ku ilaalin oo dayac ku yimaado sidii xaqu ahaa inuu u ilaaliyo aanu u ilaalin taas daraaddeed waa ku qaandhabayaa laakiin hadduu isagu ka soo baxay ilaalintii oo xirsulmisli uu ku ilaalinayey xoolahaasoo kale meesha lagu ilaaliyo iyo sida loo xafido iyo sida loo dhowro uu la dadaalay maqaadiirise ay ku timiyo xoolihii ay nuqsaani ku dhacday amaba xoolihii marka ay baxeen ama bahal cunay xaalka caynkaas ama qaandhabaayo waayo waa muxsin oo waa samafalayey maa cala almuxsiniina min sabiil ba allah yidhi kuwa samafalay korkooda ma saara waddo lagu markaa qaandhow lagu saaraa yacni ma saarna wamaa cala almuxsini min sabiili wacaksuhu daalimu fasmac qiili baa naadimkii uu yidhi alqawaacid الdahabiya ruuxa samafalay waddo lagu qaandhab lagu saaraa oo loogu xukumaa waxaa ilaaba ilaa in loogu leeyahay meesha ma taal waa muxsin laakiin tacaddi hadduu la yimaado ama xuquuqdii xoolahan uu dayaco xaalka caynkaasa wixii aafee ku timaadda waa inuu qaandhabaa saasaa loogu kala qaadaya waayo gacantiisu waxay ahayd yaddu amiin caariyada ka warran caariyadiiyo ammaanada nowcan maa farqa u dhexeeya ammaanadii ruuxani isagu daalib ma ahayn oo waxan aad ku intifaacdid markaa uma qaadan mana dalbayn kan wadiicada ama ammaanada loo dhiibtay laakiin kan caariyada ahi intifaac buu ka rabay waxaa itoobal caaree oo anna aan ka faa'iidaysto aanan ku hayee yacni i dhiib caariyadii ma xukumkaa ammaanada yeelanaysa mise waa ka duwananaysa culammadu taa waa isku khilaafaan aqwaal bay ka leeyihiin aqwaal bay ka leeyihiin laakiin qowlka saxiixa ah ee saddexda qowle ku sugan qowlka saxiixa ay wuxuu yahay saddexda qowl ee ku sugani waa in la yidhaahdo ammaanaday la mid taho waa mu'addaah iyo in la yidhaahdo may caariyadu mar leyba waa madmuuno waa qaandhow haddii iyo haddiiba iyo in la yidhaahdo maya haddii damaan la shardiyey madmuuno tahay haddaan damaan la shardinin mu'addaa bay noqonaysaa saddexda qowl waxaa ugu saxiixsan qowlka ugu dambeeya ayaa ugu saxiixsan oo ciddii caariyada laga qaatay ee laga toobal caaraystay hadday shardisato war marleyba aniga waad ii qaandhabaysaa shardigaa ku qaad ou ku qaado marleyba waa loo qaandhabayaa tafriid ha yimaada ama yaanu iman dayacaade ha timaadda ama yayna iman laakiin haddaan shardigaas aynay lahayn waa mu'addaah xadiis baa ku soo arooray bal caariyatu mu'addaa xadiis kalena wuxuu sheegayaa caariyatu madmuuna waxaa lagu jamcinayaa waa mu'addaatun biاlasli madmuunatun bishardi haddii la shardiyo ay madmuuno tahay marleyba haddaan la shardinin in la qaandhabayo marleyba mu'addaa weeye oo siday taha lagu gudaya haddaan tafriid loola iman oo haddii wixii loo ammaanaystay ee loo caariyaystay iyadoo lagu qabanayay sida markaa seefoo kale la ammaanaystay qalabbaa la ammaanaystay wixii loo ammaanaystay iyadaan tacaddi lagu samayn sidii loogu shaqaynaye loogu qabanayey ayaa markaa waxaa soo gaadhay jajab qaarkood ay yaro jabeen ama wax gaadheen sidii baa loo wada gudayaa haddaan la shardinin damaan iyo qaandhow aan mar walba la shardisan laakiin haddii mar walba qaandhow la shardisto almuslimuuna calىa shuruuطihim ilaa sharطa axalla xaraama aw xarama xalaalan wakada bal caariyaة madmuuna alxadiiث الثaanي والarbacuun kana waa xadiiska labiyo afartanaad can jaabirin radia allaahu canhu qaala qadaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bishufcati fii kulli maa lam yuqsam fii kulli maa lam yuqsam jaabir wuxuu uhi radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu xukumay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam bishufcati shufca ayuu xukumay waa fasiri doonaay fii kulli maa lam yuqsam wax kastaan la qaybinin shufcuu ka xukumayoo xaqu shufca inuu yeelanayo labadii wax wadaagayey midkoodka kale uu ku yeelanayo nebigu xukumay mar haddaan la qaybin fa idaa waqacat ilxuduudu markay xuduuddu dhacdo oo la kala qaydo dhulkii la wada lahaa ee mushtaraka ahaa baa la qayday waa la kala calaamadsaday halkaa laga bilaabo ilaa halkaa hebel baa leh halkaa ilaa halkaana hebel baa leh wa surifat iuruq waddooyinkana la kala leexiyo oo mid walba waddo iyo albaab loo yeelo falaa shufcata shufco ka waajibayo xaqu shufcii ma jiro rawaahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari qusuur baa ku jira bukhaari iyo muslim labaduba waa soo wariyeen bukhaari iyo muslim labaduba xadiidka waa soo wariyeen ha yeeshee lafdigani waa lafdigii bukhaari lafdi ku dhow baana muslim ku soo wariyey shufcadu waxay gashaa xoolaha la wadaagay gashaa weliba waxay gashaa wixii hantiya maguuraanay gashaa wixii maguuraana ayay gashaa shufcaduna waa xaq uu ku mutaysanayo labadii ruuxee wax wadaagayey midkoodka kale uu ku mutaysanayo hadduu intiisii iyo nasiibkiisii iibiyo oo aanu isagu fasixin xaqaasi waa xaquu ku mutaysanayo inuu dib ugu ceshan karo khasab uu ku ceshan karo qiimihiina bixin karo masalan laba nin baa waxay wada leeyihiin dhul bay wada leeyihiin dhulkuuma kala qaydna nusow nus bay u leeyihiin waa mushaac waa xaq sii daysanoo ruuxanna intan buu leeyahay kanna intan buu leeyahay ma jirtee meel kasta oo dhulka ka mida wuxuu aqbali karaa ruuxu dee inuu markaa meeshiisii tahay way ka wada dhaxaysaayo arladoo isku dhan buqcaddaas ay leeyihiinoo isku dhan baa mid waliba nus leeyihi may kala calaamadsan oo may kala qaybsan oo inta la kala badho oo si cadaalada dhulkii loo kala badho inay u qori tuurtaan mid waliba geestuu yeelanayo maxaa qori tuurka keenay haddii la kala badhay haddii ridaa'i ay ku aqbalaan war xaggan aan qaatay adna xaggan qaado waa yahay qori tuur looma baahna laakiin jeclaysi hadduu iman karo waa aynay isaga tanaasulin labada ruux mid waliba wuxuu jecel yahay inuu meeshan qaato oo meel jeclaysi baa jira sida kalena cadaalad ahaan meeshu waa isu laagta markay caynkaa tahay inta loo kala badho baa loo qori tuurayaa marka horena cadaalad baa lagu kala badhaya oo in la simo baa lagu dadaalaya markii lagu dadaalay in la simo dabadeedna waa loo qori tuurayaa waa nasiibkii ka qorigiisa u soo baxo ka nasiibkiisa u soo baxaa waa nasiibkii haddii sidaa loo kala qaybiyo oo yacni xad mid mid waliba xad gaara iyo calaamad gaara ay leedahay halkaasaa ugu baallaysa xagga halkaasaa ugu xigta xaggaana halkaasaa ugu xigta xaggaana halkaasaa ugu xigta meesha hebel meesha kalena waa saasi leedahay isku waddo ma aha waana kala xuduud markaa shufca ma jirto shufco waajiba yeelan maayo oo ilaaba ilaa haddaad iibinayso anaa u xaqle inaad iibsa iibsado waayo meeshani waa meeshii aynu wada lahaan jirnay waana isku qabsannahay marka anaa u xaqle ima dhaafin kartid hadday dhacdo cid kale inaad ka iibiso waan la soo noqonayaa ee khasab baan sharcan u yeelanayaa in lay soo celiyo ta noocaasa ma odhan karo waa haddii maxay la sameeyey yacni waxaa weeye xuduud gaara iyo calaamaadkeeda iyo markaa illimadeeda loo kala yeelay laakiin haddii uu mulki mushaaca yahay hantidaa maguuraankana ay tahay meeshii aynay u kala qaydnayn aynay u kala calaamadsanayn ay isugu sii daysan tahay anigu nuskaygii hebel baan ka iibiyey iskama odhan karo haddii cidi iibsanayso kan kula leh baa u xaq leh inuu iibsado waayo ruuxa loo keenayo waxaa laga yaabaa inay dhibaata ugu sugan tahay shuraakadii hadduu ruuxani ka baxayana dee ruuxani inuu iskula wareego ayaa u xaq leh isaga axaq ah inuu isagu iskula wareegaana waa ka sahlan tahay ruuxaanu raalli ka ahayn in loo keeno waxaaba laga yaabaa markaysagaa mid dhib ku ah dee in loo keeno marka shufcadu waa xaqa uu ku mutaysanayo labada ruuxe wax wadaagaa midkoodka kale uu ku mutaysanaayo waxay wadaagayeen nasiibkiisii markuu kaasi iibinayo inuu soo ceshan karo isagu xaq u leeyahay inuu isagu iibsado inuu isagu fasaxa mooyaane hadduu laakiin ruuxa marka hore u tago u yidhaha war meeshii aynu wada lahayn anigu intaydii waa iibinayaa miyaad iiga iibsanaysaa mise ciddaan doonaan ka iibiyaa hadduu markaa yidhaha waar anigu ma iibsan karee dee iska iibso xaqiisaasi waa dhacay oo waa hadhay waayo isagaa u idmay oo fasaxay hadhow kama daba hadli karo ma odhan karo anaa ceshanaaya waayo xaqiisii wuu isqaatiyoo waa riday mar hadduu xaqiisii dhacay wixii aan ka tanaasulaan dib ugu noqonaya cidi ka yeeli mayso laakiin shufcadu xaq waajiba waxay u noqonaysaa markii aanu idminoo fasixin ruuxanna uu iska iibiyey oo cid kale ka iibiyey hadduu kula garnaqsado uu yidhaahdo ilaaba ilaa anaa u xaq leh waana soo ceshanayaa iibkaa la iibiyey ma baajinayso yacni markaa lacagtii meeshaasuu bixinaya kanaanu ku yeelanaya ruuxanay wada lahaayeen buu lacagtii siinayaa isaga marka lacagtii siiyana kaasaa lacagta u celinaya marka shufcadu waa caynkaas dararka ruuxa laga nafinayaa oo loo diidayaa oo ruuxii baa xaqiisii la doonayaa in loo ilaaliyo laa darara walaa diraar ruuxan kale ee wadaagaha ah ee la keenaayo meesha lagu wareejinayo nowcan maa darar baa ruuxa ugu jiri kara si dararkii looga ilaaliyo looga suuliyo ayaa shufcada loo sharciyey wixii hantiya ma guuraanaynay gashaayo wixii aan maguuraan ahayn ma gasho xadiidka daahirkiisana waa laga qaadanayaa qadaa rasuul lahi salى اllahu alayh waslm bishufcati fi kuli ma lam yuqsam faida waqacat اlxuduud wasurifat اطurq marka waxay ku saabsan tahay hanti maguuraana laakiin wixii aan maguuraan ahayn shufcadii markaa geli mayso xadiidkani wuxuu kaloo caddaynayaa marka meeshii loo kala qaydo waddooyinkana loo kala sameeyo shufcadii inaynay jirayn haddaba xadiis kalaa jiro oo sheegaya aljaaru axaqu bisaqabih derisku isagaa u xaq leh ruuxa ku dheggan ee jaarka la'a isagaa u xaq leh culammada qaar waxay u fasireen shufcadiisuu u xaq leeyahay iyo meesha shufcahan in iskula wariyo xadiidkaa culamada qaarkood waa qaateen oo waxay yidhaahdeen derisku deriskiisa waa ku yeelanayaa bay madaahibta qaarkood yidhahdeen sida xanafiyadoo kale laakiin waxaa ka hor imanaya xadiidkan faidaa waqacat اlxuduudu wasurifat الطurqu falaa shufca adif ilaa dalika xadiidkan aljaaru axaqu bisaqabihi kuma cadda shufcanimo waayo culamada qaar waxay u fasireen aljaaru axaqu bisaqabihi ay bibiri saqabihi derisku wuxuu xaq leeyahay ruuxa kale deriska la samafalkiisa iyo ixsaankiisa buu xaq u leeyahay oo u xaqnimo badan yahay xadiidkan kale laakiin waa sariix oo masalada waa ku cad yahay nas buu ku yahay falaa shufca waa idaa buniyat maca allaa culamada qaarkoodna shufcadii intay xadiidkaa ku xambaareen bay waxay yidhahdeen jaarku waa mu'awalo waxaa lagu awilayaa shariik baa lagu awilayaa bay yidhahdeen oo xadiidkaas macnihiisa waxay dooneen macnaha xadiiska kale inay ku fasiraan oo ku awilaan almuhim sida saxiixa ah bacd alculamaa oo kale tafsiiliyeyna waa jiraan oo yidhi derisku hadduu ku dhibaatoonaayo kan la deriska ah lagu yacni markaa kan la deriska ah hadduu ku dhibaatoonayo xaalka caynkaasa shufca waa ka imanaysaa laakiin haddaan tadarur iyo dhibaata aynay ka imanayn shufca kama imanayso oo deriskii bay kala qaadeen miday dhibi uga iman karto iyo midaan dhibi uga iman karin laakiin sida saxiixa ah waa in la yidhaahdo shufcada waajibkii waxay ku gaar tahay taa aan la kala qaybin ee haddii xuduud iyo waddooyinka loo kala gaar yeelo shufco waajibi ma jirto bacd alculamaa oo istixbaab ku xambaarayna waa jiraan aljaaru axaqu bisaqabihi ku xambaaray yacni istixbaab ku xambaaray laakiin kama foga haddii istixbaab lagu xambaaro aljaaru axaqu bisaqabihi ay bibiri saqabihi macnahaas kama foga marka almuhim sida saxiixi waxay tahay siday jamaahiirtu ku tageen shufcadu waa inay ku gaar tahay dhulkii maguuraanka ahaa iyo hantidii maguuraanka ahaa ee la wadaagayey ee aan kala qaybsanayn inay ku gaar tahay derisyaduna inaynay soo gelayn waayo deris weliba xuduuddiisiibuu ku sugan yahay albaabkiisa iyo ariiqiisa aanu leeyihi marka cumuumka xadiidkan baa la qaadanaya faidaa waqacat اlxuduud wasurifat اطurqu falaa shufca fuqahada qaarkood waxay shardiyaan shufcadu xaqaa shufcada dalabka uu ruuxu dalbaayo waa deg deg bay yidhaahdeen waxayna u deliishadeen axaadiis daciif oo sheegaysaa ashufcatu ka xalli ilciqaal shufcadu waxay ka dhigan tahay sidii xadhig la furaayoo kale yacni waa wax deg dega inta xadhig la furaayoo kale xagga deg degay ka shabahdeen laakiin xadiiskaasi waa daciif ma asixin saas aawadeed culammadu waxay ahlu cilmiga qaarkood ay yidhaahdeen shufcadani waxay ku dhacaysaa ridista la riday waa ku dhacaysaa idni sariixa ama isqaad sariixa waa ku dhacaysa wax ku tusinaya inuu ka tanaasulayna oo uu xaalayn waayo oo muddo badan uu faraha ka qaadayna taasna way ku dhacaysaa qariino saa ku tusinaysa qariino isqaad ku tusinaysa haddii la helona waa ku dhacaysa oo intuu markaa hore u doonan waayey oo isaga kaadiyey iyadoo aanu meel ku maqnayn ogaan la-aanna aynay jirine uu ogaa uu iska daayey inuu yidhaahdo dib baan ka daba kacayaa oo shufcadii ka raadsanayaa taa ma yeelanayo laakiin haddii aanu ogeyn dee markuu ogaado waa dalbi karaa ilaa ruuxa kale qudhiisa in darar uga yimaada ma aha oo la yidhaahdo waa wax iska furan inta isagoo kale ku ogaan karo uu dalbi kari lahaa oo uu dalbi waayey macnal isqaad bay noqonaysaa taasina haddii laakiin la yidhahdo waa wax isaga taaganoo mar walba waa iska dalbi karaa walow bacda siniin dee waxay noqonaysaa dadkii kale inay darar uga yimaado o dhibaata uga timaado naskuna wuxuu sheegayaa laa darara walaa diraar halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk